Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Macdanta iyo Batroolka ee Dowlad Goboleedka Jubbaland, Mudane Ayaanle Xuseen Maxamed, ayaa maanta kormeer shaqo ku tagay xarumaha kaydka shidaalka ee ku yaala magaalada Kismaayo, iyadoo ujeedada kormeerka ay ahayd qiimeynta xarumaha kaydka shidaalka, heerka fayadhowrka deegaanka, iyo u diyaargarowga xaaladahooda degdega ah. Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Macdanta iyo Batroolka Dowlad Goboleedka Jubbaland, Mudane Ayaanle Xuseen Maxamed, ayaa caddeeyay in ujeedada kormeerka ay tahay in si dhow loogu kuurgalo habsami u socodka xarumaha, lana xoojiyo ilaalinta deegaanka iyo badqabka xarumahan.
Een, waxaa sharafiya aniga iyo tiimka wasaaradda eh, batroolka iyo macdanta ee jubbaland inaan booqasho ku nimaano een, xarunta kaydka shidaalka ee shirkadda najax petroleum een, si aan ugu kuurgalno een, xaaladda kaydkan iyo sidoo kale een, xog uga helno shirkadda iyo qaababka kala duwan ee kaydkan uu u shaqeeyo Eh, waxaa runtii sharaf noo ah een, ku- in maanta halkan aanu nimid eh, siduu yaxyo sheegay eh, markii ugu horreysana tahay oo wasaaraddu halkan timaado een, waan kaa soo dahnaan leyna laakiin markii ugu dambeysay eh, ma noqon doonto Een, waxaa halkan maanta indhahayagu ay qabteen waan ku aragnay runtii dadaal ay sameeyeen ganacsata reer soomaaliyeed ganacsata soomaaliyeed oo weliba reer jubbalana oo aan isleenahay xilli dalka uu u baahnaa bay maalgashigan sameeyeen waxaa inoo muuqda maalgashi mug leh waxaa inoo muuqda horumar iyo een, tallaabo dhanka wanaagsan loo qaaday oo maanta aan ku faani karno kaydad u dhigmi kara ee, kuwa dowlad ee, ay dowladaha ay leeyihiin in maanta kismaayo ay ka sa- ay ka samaysan yihiin oo ay ka furan yihiin oo ay ku leeyihiin shirkado soomaaliya oo xaaji yaxye tiimkiisuna ay ku jiraan Een, siduu arinku ka hadlayey ahayd sefatiga iyo badqabka goobtanna ee, runtii golaha wasiiradeenu geyn doonaa ka wasaarad ahaan waxaan dareemaynaa in deegaanka iyo kaydkuna ay runtii masaafo aada isku dhow- isugu dhow isku jiraan mana runtii saxna ma aha marka loo fiiriyo ee, badqabka goobahan oo kale ee, sida laga rabo standardka caalamiga ah Ee, sida dowladdii horeba kaydadku ay haamaha shidaalka ay xeebaha uga samaysnaayeen ama goobo loo cayimay oo ka fog dadka deegaanka ama residential areaska dadku degan yihiin ee, sidaasi la mid a baynu ka shaqayn doonaa Ee, xaaji yaxay waa kaaga mahad celinaynaa adiga iyo tiimkaaga een, shirkadda ee, najax petroleum maalgashigan muggale aad samayseen oo riskigiisa iyo khatartiisana runtii wata Een, xaggan kalena maanta ay ku- aan ku faani karno ka wasaarad ee, shidaal ee, batrool iyo iyo macdan ahaan sidaad sheegtayna ilaa iyo eh, go- gobolka gado eh, degmooyinkiisii een, koonfur galbeed eh, deegaano ka mid ah maanta shidaalka halkan kismaayo dekadeeda kasoo degana aad gaarsiisaan taa waxay caddeen u tahay eh, shaqadiinna xataa inay ka baxsan tahay eh, magaalada kismaayo oo horumarkaad keenteen eh, deegaanada kalena uu gaaray ka wasaarad ahaan annaga waxaan hadda sameynay siyaasadda lagu soo dejiyo batroolka laguna safriyo degmooyinka kale lagu geeyo sidoo kalena gudaha magaalada looga ganacsado siyaasaddaas waxay hadda la taallaa go- ee wasaaradda cadaaladda jubbaland iyo xeer ilaalinta jubbaland waxaana rajeynaynaa maalmaha soo socda golaha wasiirada in la horgeyn doono siyaasaddaa markii la ansixiyo waxay noqon doontaa siyaasad difaacda g- ee g- dadka ka ganacsada shidaalka dadka loo iibgeeyo shidaalka iyo sidoo kale een, xiriirka ka dhexeeya shidaaleyda iyo wasaaradda marka taasna waa waa waa waa horumar runtii wasaaradda aanu ee, muddooyinka koobanan joognay ee, aan aan focus ka saarnay Ee, waxaana rajeynaynaa in iyadaasna la baasmareeyo kadibna aan ku shaqayn doono marka waa mahadsantihiin